kitaabkii sefaniyaah sefaniyaha cutubka koowaad kana waa ereygay rabbiga oo u yimid sefaniyaah ina kuushiyey ina gedeliyaah ina amaryaah ina xisqiyaah wakhtigii yuusiyaah ina aamoon uu boqorka ka ahaa dalka yahuuda rabbigu wuxuu leeyahay anigu wax kasta waan kaa baabbi'in doonaa dhulka korkiisa rabbigu wuxuu leeyahay dad iyo duunyaba waan wada baabbi'in doonaa haadda samada iyo kalluunka baddaba waan wada baabbi'in doonaa oo wax lagu turunturoodo iyo sharoowyadaba waan wada baabbi'in doonaa oo bini'aadmigana waan ka goyn doonaa dhulka korkiisa oo gacantaydaan ku soo kor fidin doonaa dalka yahuuda iyo inta yeruusalaam deggan oo dhan oo intii bacal ka hadhayna meeshan waan ka goyn doonaa iyo magaca kimariim iyo wadaaddada iyo kuwa ciidanka samada ku caabuda guryaha dhaladooda iyo kuwa rabbiga caabuda oo ku dhaarta oo haddana ku dhaarta malkam iyo kuwa dib uga noqda rabbiga la socodkiisa iyo kuwa aan rabbiga doondoonin ama aan isaga inaba wax ka baryin sayidka rabbiga ah hortiisa ku aamus maxaa yeelay maalintii rabbigu waa soo dhowdahay waayo rabbigu waa diyaariyey allabari oo martidiisana quduus buu ka dhigay oo maalinta rabbiga allabarigiisa ayaan ciqaabi doonaa amiirada iyo wiilasha boqorka iyo inta dharka qalaad xidhan oo dhanba maalintaas waxaan wada ciqaabi doonaa kuwa marinka ka booda oo guriga sayidkooda ka buuxiya dulmi iyo khiyaano oo rabbigu wuxuu leeyahay isla maalintaas qaylo dhawaaqeed ayaa ka yeedhi doona iridda kalluunka oo magaalada inteeda labaadna waxaa ka yeedhi doonta baroor kurahana waxaa ka yeedhi doona daryaan weyn kuwiina magteesh degganow qayliya waayo dadkii reer kancaan oo dhammu waa dhammaaday oo kuwii lacagta ku rarnaa oo dhammu waa baaba'ay oo wakhtigaas ayaan yeruusalaam laambadu ku baadhi doonaa waanan ciqaabi doonaa dadka kufarkooda isaga fadhiyey sida khamri deggan oo kale oo qalbigooda iska yidhaahda rabbigu wax wanaagsan samayn maayo wax shar ahna samayn maayo maalkoodu wuxuu noqon doonaa wax la boobo guryahooduna waxay noqon doonaan meel baabba ah haa oo waxay dhisan doonaan guryo laakiinse ma ay degi doonaan oo waxay beeran doonaan beero canab ah laakiinse khamrigooda ma ay cabi doonaan maalintii weyneed oo rabbigu way soo dhowdahay way soo dhowdahay oo aad bay u soo degdegaysaa dhawaaqii maalinta rabbigu mar dhow buu yeedhi doonaa dadka xoogga badanuna halkaas si qadhaadh ah uga qaylin doonaan maalintaasu waa maalin ay cadho jirto oo waa maalin ay jiraan dhibaato iyo cidhiidhi oo waa maalin ay jiraan dumin iyo baabbi'in oo waa maalin ay jiraan gudcur iyo mugdi madow oo waa maalin ay jiraan daruuro iyo gudcur dam ah oo waa maalin ay jiraan buun iyo qaylo dagaaleed oo ka gees ah magaalooyinka dayrka leh iyo munaaradaha dhaadheer dadka waxaan ku soo dejin doonaa cidhiidhi inay u socdaan si dad indhala maxaa yeelay rabbigay ku dembaabeen oo dhiiggoodu wuxuu u daadan doonaa sidii boodh oo kale hilibkooduna sida digo oo kale oo maalinta cadhada rabbiga lacagtooda iyo dahabkooda midna kama samata bixin doono iyaga laakiinse dalka oo dhan waxaa baabi'in doona dabka qiiradiisa oo dhulka waxaa deggan oo dhanna haddiiba dhaqsiyuu u wada dhammayn doonaa sefaniya cutubka labaad isa soo urursada quruuntan aan xishadka lahaynay isa soo urursada intaan amarku soo bixin oo aan maalintu u dhaafin sida xaab oo kale intaan rabbiga xanaaqiisa kululu idinku soo degin intaan maalinta cadhada rabbigu idinku soo degin rabbiga doondoona dhammaantiin kuwiinna camalka qabow ee dhulkow oo xukunkiisa yeelow xaqnimo doondoona oo qabownan doondoona waxaa laga yaabaa inaad maalinta cadhada rabbiga qarsoonaan doontaan waayo gaza waa la dayrin doonaa oo ashakiluunna waxay noqon doontaa meel cidlo ah oo dadka ashdoodna waxaa la eryi doonaa hadhcadh ceqroonna waa la rujin doonaa waxaa iska hoogay dadka deggan badda xeebteeda waana quruunta reer keritiim kancaan oo ah dalka reer falastiinow rabbiga ereygiisu waa kaa gees waan ku baabi'in doonaa si aan qof keliyuuna kuu sii degganaan badda xebteedu waxay noqon doontaa berrimo daaqsiin ah oo leh rug areejirro iyo xeryo adhi oo xeebta waxaa yeelan doona kuwa dadka yahuuda ka hadhay iyana aryahooda ayay halkaas daaqsan doonaan oo fiidkiina waxay jiibsan doonaan guryihii reer ashqaloon waayo ilaaha rabbigooda ah ayaa iyaga soo booqan doona oo maxaabiistoodiina wuu soo celin doonaa anigu waan maqlay caydii reer mo'aab iyo canaantii reer caamoon oo ay dadkayga ku caayeen iyo inay iska sii weyneeyeen soodintooda sidaa daraaddeed rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer bani israa'iil wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartay oo sida xaqiiqda ah mo'aab waxay noqon doontaa sida sodom oo kale oo reer caamoonna waxay noqon doonaan sida gomorra oo kale oo waxay ahaan doonaan meel maraboob ka baxo iyo godad cusbo iyo meel hadh iyo goor cidlo ah kuwa dadkayga ka hadhay ayaa dhici doona oo inta quruuntayda ka hadhay ayaa dhaxli doonta kibirkoodii aawadiis ayay waxaan u heli doonaan maxaa yeelay waxay caayeen oo iska weynaysiiyeen dadkii rabbiga ciidamada rabbigu wuxuu iyaga u noqon doonaa mid aad looga cabsado waayo wuu wada macluulin doonaa ilaahyada dhulka oo dhan kolkaasay dadku isaga caabudi doonaan oo mid kastaba wuxuu isaga ka caabudi doonaa meeshiisa oo xataa quruumaha kasiiraduhu way wada caabudi doonaan isaga oo weliba reer etoobiyow idinkana waxaa laydinku layn doonaa seeftayda oo isagu gacantiisuu u fidin doonaa xagga waqooyi oo dalka aashuur wuu wada baabi'in doonaa oo nanewhana cidla buu ka dhigi doonaa iyo lamadegaan engegan oo waxaa dhexdeeda jiibsan doona xoolo iyo xayawaanka qurumaha oo dhan oo cantalyaaga iyo caanaqubtuba waxay ku dhex hoyan doonaan tiirarkeeda cod baa ka gabyi doona daaqadaheeda oo waxaa marinnada joogi doona abaar waayo isagu wuu soo bandhigay shuqulkii qorega kederka ah laga qabtay tani waa magaaladii faraxa badnayd oo fiigla'aanta ku degganayd oo qalbiga iska tidhi anigaa ah oo aniga mooyaane mid kale ma jirto waxay noqotay cidla iyo meel dugaag ku hoydo mid kasta oo agteeda soo maraaba wuu ku foodhyi doonaa oo gacanta quursasho la ruxi doonaa sefaniya cutubka saddexaad waxaa iska hoogtay magaalada caasiyowday oo nijaasowday oo wax dulunta iyadu codkii ma ay addeecin oo edbintiina ma ay aqbalin oo rabbiga iskuma ay hallayn oo ilaahna kuma ay soo dhowaan amiiradeeda iyada dhex jooga waa sida libaaxyo ciyaya xaakinnadeeduna waa sida yey habeennimo oo aan waxba tan iyo aroortii reebin nebiyadeedu waa kuwa fudud oo khiyaano badan oo waadadeediina meeshii quduuska ahayd ayay nijaaseeyeen oo sharcigiina si xunbay u dhaafeen rabbiga dhexdeeda jooga waa xaq oo innaba xumaan ma samayn doono oo caddaaladdiisana aroor kastaba wuu soo saaraa oo marnaba kama baaqdo laakiinse caddaaladlaawuhu isma ceebsan yaqaan anugu quruumo ayaan baabbi'iyey oo qalcadahoodiina waa baabba oo jidadkoodiina cidlabaan ka dhigay si aan ciduna u marin oo magaalooyinkoodiina waa la dumiyey si aan qofna u joogin oo aan cid keliyuna u degganaan waxaan idhi sida xaqiiqda ah waad iga cabsan doontaa oo edbin baad aqbali doontaa markaas hoygeydu uma u baaba'een sidii aan iyada u goostay laakiinse aroor horay kaceen oo filimahoodii oo dhan way xumeeyeen haddaba isuga ayaa rabbigu leeyahay ilaa maalinta aan ugaarsade u soo kicin doono waayo waxaan ku tala jiraa inaan quruumaha isu soo ururiyo oo aan boqortooyooyinka isugu soo ceshiriyo si aan korkooda ugu shubo dhirifkayga iyo xataa xanaaqayga kulul oo dhan waayo dhulka oo dhan waxaa baabbi'in doona dabka kiiradayda waayo markaas ayaan dadyowga siin doonaa af daahir ah si ay kulligood magaca rabbiga ugu yeedhaan oo ay isaga ugu adeegaan isku niyad keliya kuwa ibarya oo ah dadkayga firadhsan waxay webiyaasha etoobiya shishadooda ka keeni doonaan qurbaankayga wakhtigaas uma aad ceeboobi doontid falimahaaga oo dhan kuwaas oo aad igaga xadgudubtay waayo markaas waxaan dhexdaada ka bixin doonaa kuwaaga kibray oo isfaaninaya oo aadna mar dambe ku madax weynaan maysid buurtayda quduuska ah laakiinse dhexdaada waxaan uga tegi doonaa dad dhibaataysan oo masaakiin ah oo iyana magaca rabbiga ayay isku hallayn doonaan kuwa reer bani israa'iil ka hadhay xumaan ma samayn doonaan beenna ma sheegi doonaan oo afkoodana innaba carab khiyaano badan lagama heli doono waayo iyagu wax bay quudan doonaan oo way iska jiibsan doonaan oo waxba iyaga ma cabsiin doonaan magaalada siyooney gabay reer bani israa'iilow qayliya magaalada yeruusalaamey farax oo qalbiga oo dhan ku reyrey rabbigu wuxuu qaaday xukumaddaadii oo cadowgaagiina wuu tuuray boqorkii reer binu israa'iil oo rabbiga ah ayaa dhexdaada jooga oo mar dambe shar ka baqi maysid wakhtigaas waxaa yeruusalaam lagu odhan doonaa ha cabsan siyooney yaan gacmahaagu debcin rabbiga ilaahaaga ah ayaa dhexdaada jooga isagu waa mid xoog badan oo ku badbaadin doona farxad buu kugu raynrayn doonaa oo wuxuu ku nasan doonaa jeceylkiisa oo gabay buu kuugu farxi doonaa waxaan soo ururin doonaa kuwaagii laga masaafuriyey oo haatan u murugaysan shirka quduuska ah kuwaasoo culaabta kor saaranu ay cay ahayd bal eeg wakhtigaas anigaa la macaamiloon doona kuwa ku dhiba oo dhan oo waan badbaadin doonaa kuwa dhutiya oo kuwii la eryeyna waan soo ururin doonaa oo kuwii ceebtoodu ay wada gaadhay dhulka oo dhan ayaan u yeeri doonaa ammaan iyo magac oo wakhtigaas waan idin soo gelin doonaa gudaha oo wakhtigaas waan idin soo ururin doonaa waayo dadyowga dunida jooga oo dhan waxaan idinku dhex yeeri doonaa magac iyo ammaan markaan maxaabiistiinnii oo dhan hortiinna ku soo celiyo ayaa rabbigu leeyahay